Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayaan in ka badan labaatan arday kuwaasi oo bartay xirfadaha farsamada gacanta gaar ahaan tulista dharka, isla markaana ka aflaxay dugsiga farsamada gacanta ee Cabaas. Munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dugsiga, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro ardayda qalin jebinaysa iyo marti sharaf kale. Maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee Cabaas Xasan Maxamed Cabaas ayaa raadiyo Beerlo uga warramay tirada ardayda qalin jebisay iyo waxyaabaha ay barteen.
Tirada ardayda waxay gaaraysaa labaatan arday gaaraysaa waxayna iskugu jiraan gabdho iyo wiilal ay iskugu jiraan sidoo kale markaa alxamdulilah rabbil caalamiin maanta oo ah maalin khamiis ah bishan ay ku beegantahay labaatan iyo lixda waxaan u dhignay xaflad qurux badan aan u dhignay ardaydiina waxay soo bandhigeen xirfadii ay barteen ay soo bandhigeen maasha allah aadaana loogu farxay marti sharafkana aad ay ugu farxday annaga maamulka maamul ahaan iyo macalimiinta kulli waxay ku farxeen bandhiga iyo sidii wanaagsan ardayda maaragtay ay usoo bandhigeen farshaxankii la baray su-aalihii la weydiiyey si wanaagsan ay ugu jawaabeen xitaa maasha allah alxamdulilah xafladda si qurux badan ay noogu soo dhammaatay ardayda waxay barteen xirfadda harqaanka ayay barteen si wanaagsan ayna u barteen ilaa haddeerna way ku shaqaysanayaan ka bilaabatay ardaygii soo aan diiwaan gelinay waqti adiga laba bil wuxuu bilaabay arday inuu ku shaqaysto bilaabay maasha allah wuxuuna maaragtay hadda uu ku jiraa dadka maanta ka mid ah ee xirfadyaanka ee magaalada beledweyne ayuu ku jiraa annagana farxaday noo tahay ardaygana wuu ku faraxsan yahay Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen.
waan u hambalyeynaynaa ardayda baratay xirfadda gacanta ee waxaa lagu tiriyaana wax la barto waxaa ugu qiimaha badan qofka inuu barto sababtoo ah nabiga sala alay wasalam xitaa wuxuu noo tilmaamay ee qofka waxaa ugu qeyr badan waxa uu cuno ee waxuu gacantii ku shaqaysto ee waxaa kaloo jira xitaa in qofka ee kaga ay ka wanaagsan tahay waxa uu gacantiisa ku qabto uu ku shaqeeyo waxyaabaha kale intuu meelaha taagnaan lahaa waxaan leeyahay ardada kun iyo kow jeer hambalyo xaqiiqatan xilli adag ayay soo barteen xirfadan waxaana u rajeynayaa in ay anfici doonaan bulshadan ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buuntine iyo xaafadaha kale Qaar ka mid ah ardayda qalin jebisa ayaa raadiyo Beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen.
anigoo magaca yaasir xuseen bede waxaan dhigtaa dugsi cabaas super taylor waxaana bartay dharka dumarka waxaa u arkaa farxad aad oo aad u weyn magacaygu waa cabdulaahi nuur yuusuf kana mid ah ardada hadda qalin jebinaysay waxyaabaha bartay waa wax waa badan yihiin dharka dumarka oo dhan waa bartay garmaanta waxaa ka mid ah saakooyinka cabaayadaha xijaabaha saakooyinka faashonka xijaabaha hadda socdo waxaas dhan baa hadda waa barnay aad iyo aad farxadiid maanta ma la soo koobi karo Dufcadan ayaa ah dufcadkii koowaad ee ka qalin jebisay dugsiga farsamada gacanta ee Cabaas tan iyo markii la aasaasay.